Biyo la'aan baahsan ayaa soo food saartay xoolo dhaqatada ku nool deegaanada miyiga ah ee hoos yimaada deegaanka Ceeldibir ee gobolka Mudug waxa ayna ka codsadeen dowlad goboleedka Galmudug maamulka gobolka Mudug iyo hay'adaha samafalkaba in si degdeg ah loola soo gaaro biyo dhaamin iyo matooro haddii ay helayaan waxayna dadkan sheegeen inay haatan qarka u saaran yihiin in xoolahoodu ay haraada ay kaga baqtiyaan sida ay warbaahinta u sheegeen meeshan waxaa ka jira biyo la'aan dayrtii hadda waa la ogyaho waa la waayey caalamkaa laga wada ogyahay markeeda kale meeshaan ma leh xulfa ma leh ceel biyoodna ma leh biyona waxaa noogu sokeeya meesha ceel oo baabuurka oo kontonqaadka ahi saddex boqol iyo konton uu biyaha uga keeno biyahaasi waxaan dadkeena meesha jooga biyo aan u etaan leenahay ama aan lacag u haysano oo biyaha aan meesha uga soo qaadi karna ma aha
waxaa iyadaa ka codsanaynaa iska iyo doonada iyo haddii doojayaalka waxaan ka codsanaynaa biyahaas haraarka ah waana dhibeen waa dhimeen waa u taagdadii biyo waana dhibeen hayada waxaan ka codsanaynaa haddii ilaahay idinkii inay biyahaas hadday wax noo qaban karaan inay wax nooga qabtaan oo la cabo oo macaani waa sidaas biyaha kale oo ceelkaana haddee xoolaha waxaa naga dilay oo caatada usii hormariyey waa biyaha ay cabayaan oo dhanaan oo aad u dhanaan oo dadka iska daaya duunyada alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin suma salaatu wasalam ala rasuulilah ilahi baa mahadle mar koowaad mar labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda muslimiinta codkii u gaarhayo waxaa maantay oo ah siddeed iyo tobankii bishii labaad laba kun labaatan iyo shan noo soo gabagaboobay kormeerkii aan ku qiimeyneynay abaaraha ka jira degmada ceelduur iyo deegaanada hoos yimaada runtii waxaan kusoo aragnay xaalado ay u darantay biyaha xaggooda ilaahay madan hana siiyo dalku abaar ku wada jiraa waxaan rabaa inaan meeshaan baaq uga diro maadaama aan aragteen sawiradooda iyo barkadaha say yihiin iyo xooluhu say yihiin iyo kormeerka guud aan soo gudbinay waxaan ka codsanaynaa baaq u dira inaad dhammaan hay-adaha ka shaqeeya gobolka mudug gaar ahaan reer galmudug dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda galmudug dadkaas waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo ay ugu horeeyaan biyaha xaggooda biyihiibaa waxay joogaan qiimo aad u badan wadanka ceelduuri eriyadiisu ceel riig oo la cabi karo ma leh aalgacmeedyadiina waxay marayaan xoogaa inay biyahoodu yaraadaan kuwii biyaha lahaana in lasoo qaadi waayo heer waxaa la marahayaa fuustada biyaha ee ka maraysa toban dollar meelaha badidooda baabuurta qaadi kartaa ciiddii intay jabtay ay yihiin baabuur fara ku tiris ah marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan deeqbixiyayaasha iyo dowladda galmudug si gaara wasaaradda gargaarka reer galmudug iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta dowladda galmudug iyo dowladda federaalkaba dadkaas waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo ay biyo ugu horeeyaan inta bulshada u baahan tahay bay u baahan yihiin waxay sii dheer yihiin biyo la-aantaas ayaa haysa aad aad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi xoolaha dhimashadooda ma badna laakiin biyo la-aanta dad iyo duunya waa isaga mid inta badan deegaanada fogfog ee gobolka mudug ayaa waxaa laga soo wariyaa xaalado biyo la-aan iyadoona haatan ay cabashada bulshadan ku saadayso iyadoo lagu guda jiro xilliga abaarta